You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qayaa qiimaha halkan waa tiriisa codka afka soomaaligana xamdi axmed cali yaana socodsiinaya habeenka soo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan Eh, caawa waa ah, caawa waa habeenka loo ururiyo lacagta ama farensiga loo sameeyo stationka marka waxaan rajeynaynaa dadkan dhegeysanaya eh, khaasatan jaalideena communityga inay naga qayb qaadato program xiisa ayaa idin idin haynaa eh, liibaan ayaa ila jooga oo isagana ila daadinaya caawa haddii la yidhaahdo ee dhegeysi wacan dhegeystayaal waa tirisa codka afka soomaaligana xamdi axmed cali aan la socotin habeen kasoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxaa kaloo isagana ila jooga eh, liibaan liibaan eh, ayaa isagana eh, toos ila jooga ila daadihinaya Eh, eh, waxaan rabaa inaan dhegeystayaal idin ogeysino caawa waxaa la waktiga la dhaha weeye radiothon tirisa radiothon macnaheedu waxaa weeye stationkan iyo guud ahaan oo ay ka baxaan ilaa iyo soddon iyo dhowr soddon iyo shan ban umalina program isbuuciiba ay ka baxaan oo ka mid yahay midkeenan afka soomaaliga ku baxa afkeenna hooye ku baxa ee la ee maarata taqaanaa arrimaheenna aan isugu sheegno arrimaheenna aan ku wadaagno oo weliba ee, dadka qaarkood say ogyihiin ee, hadda isbuuc ka hor ee, runtii la siiyey ee, bilad la siiyey ee, ee, w- ee, wa- aanu kula tartamaynay shan ee, ee, ee, radio oo kale oo australia oo dhan ka socda oo manaha ah ku- ma- most- ku- mostly kuwa ku ahaa ethnic broadcasters ah macnaheed ma aho ee, ma aho yaan loo qaadan inaanu la tartanay a b c ga iyo s b s ka oo kaleet iyo iyo channel nine iyo channel seven iyo inaan la tartanay ma aho laakiinse waxaan la tartamaynay radioyo kaleete oo ka jira wadanka gudihiisa kuwa ka baxa sydney kuwa ka baxa ee, darwin iyo xaggaa ka baxa iyo meel lamid ah maxaan jedaa queensland ayaan la tartamaynay markaasuu ahaa eh, co- codka baraa- barnaamijka codka soomaaliga uu ku qaatay eh, maataqaanaa eh, awoorkaas uu qaatay ama bilada ku qaatay marka waxaa weeye waa arrin u baahan marka dadku inay ay caawiyaan oo ay ka qayb qaataan oo ay maaragtay nala eh, u- maaragtay tusaan in arrintan la qadarinayo khaasatan luqadeenna inay ka mid tahay luqadaha jira ay qayb ka tahay marka caawa taas weeye haddii dadku ay rabaan ay ka qayb qaadan karaan inta ay ka qayb qaadan karaan eh, ilaa toban dool laba doolar xataa wixii gaarhaya waxaa weeye waxa la dhaho tax deductible macnaheed waxaa weeye rasiidka haddaad eh, ku darto oo markaad aad canshuurta celinayso eh, haddaad bixin lahayd konton doolar oo canshuur haddaad bixinayso labadaa doolar kasoo qaad laba doolar inta badan waan iska dhahay mitaalan baa oga soo qaadanaya laakiin toban doolar laba- soddon doolar labaatan doolar wixii aad halkan ku bixisay waad ka jaran kartaa taas ayaa la dhahaa taxi deductibalka loo dhahaa Eh, oo waana arrin soomaaho liibaan eh, arrin muhiima weeye ruuxu inuu mataqaanaa uu uu canshuurtii u bixin lahaa waa waxyaalaha waxaa weye liibaan haddii loo fiiriyo aad eh, ku eh, dhaqaalayn karto waxyaalaha aad xiisaynayso ama communitygaaga ama wixii dantaba ha noqdee ama charitable ha noqoto aad ku dhaqaalayn karto canshuurtii aad dowladda siin lahayd dowladdu inay ku ogoshahay macnaheed waxaa weeye lacagtii canshuurtii aad bixin lahayd meesha aad ka bixin lahayd boqol dolar laba boqol dolar haddaad konton dolar ku bixiso meel kale sida trs r oo kaleete resiidka accountantigaaga aad u geyn marka waxaa laga jaraya lacagtii dowladda aad siin lahayd ee canshuurtii aad u dir lahayd baa laga jaraya marka waxaa weeye waa waa hal dhagax oo laba shaqa ku qabtay oo kaleete weeye waa arrin faa'iido weyn u leh ee community-ga marka waa inay support gareeyaan radiogeeda radiogu wuxuu ku baxaa afka soomaaliga marka soomaalidu waxaa loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan eh, fursadda ay haystaan sanadkii marba umbuu yimaadaa in macnaha haddii ay contributionkan lacag badanna ma ah haddii dadku ay isku daraan en, faa'iido badan bayna u tahay community-ga ha ha weliba eh, eh, haddaan in yar hadda ku celiyo eh, eh, li- liibaan eh, dadka aan rabaa waxaan rabaa iyadana in u duubo codkan oo ay ka qay- dhageystaan dadka eh, eh, whatsappka oo kaleeto inagala socda maanta waxaa weeye radiothon waxa la dhaho ama la- fundraisingka ama lacagta loo ururiyo stationkan eh, guud ahaan three c r oo ilaa soddon iyo dhowr station ay eh, program ay ka baxaan oo soomaaligu ka mid yahay taasoo eh, inaga ahaan hadda waxaa lanaga rabaa waxaa weeye sideed boqol iyo konton Eh, wax sii badan ma aho markii loo fiiriyo liibaan sideed boqol iyo konton baa lanaga rabaa eh, sanadkii dhanaa inaan isku darno oo lacagta stationka la rabo in loo ururiyo oo ah laba boqol iyo toddobaatan kun wey waxaa markastaba la qaasheynaya waxa ku bixi stationka eh, maarata laysankiisa shaqaale baa jira dadka eh, gu- caad ee aniga iyo adigoo kale iyo kuwa la midka waa iska volunteer iyaga kuwaas mushaar ma qaataan laakiinse dadka ka shaqeeya ee de meel kasta jooga ee telefoonka ka jawaaba ee waa dad shaqeey shaqaala weeye shaqaalaha mushaarkooda waxyaalaha laysansiga qalabka hagaajintiisa kombiyuutarada iyo wixii la mid ahaa lacagtaas sanadkiiba loo qontay waxaa weye ilaa laba boqol iyo todobaatan kun todobaatan iyo shan kun meelahaasoo kaleeta weeye marka inay dadku ka qayb qaataan oo intii ay waxayn karaan oyna soo wacaan nambarka ee, uu yahay sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan haddadan haddaad soo wacdaan dad ayaa idinka qabanhaya marka fadlan ee, nambarka soo waca waxalla wixii aad aad aad aad maaragtay aad ku samayn kartaan tabarucaada ama ballanqaadida xataa dib baad ka bixinaysaan waxaad ku soo qori kar- u- ee, aad u sheegi kartaan ood le- ood leedihiin macnaha hadda somaali program ee, sagaal afar hal sagaal sideed ha- ee, so- cafwan aan ku celinaya sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan ama haddii kale text message waa usoo diri kartaa eber afar sideed sideed sideed eber sagaal sideed shan shan aad baad mahadsantihiin haye baan marka ahaa arintaasaan rabnay marka waa waa arrin muhiim ah inaan ma dadku ay ka qayb qaataan oo runtii waxeeyaan Eh, haddaan u yar gudubno liibanow arrimihii aan eh, aan eh, ka- caawa eh, ka jiray waxaa eh, jir sii socota weli arrintii eh, liibanow ka socotay eh, ga- gabadhii lagu eedeynayay inay eh, bahalkeed beri dhoota tiri eh, maxaa tiri jinni Eh, Geed- geed jinni ha geed geed jinni.
jinni Eh, eh, anaguna aan idhi waarikow Waarikow.
halkana looga yaqaano eh, mushroom gabadhii eh, dad laleeyahay ehelkeedii ah maalinkii hore waxaan tiradan aanan hubin isbuucii hore maraan ka hadlay waxooga uga hadalay dadku intay yihiin dadkii meesha ku xanuunsaday ee ay ku martiqaaday afar bay ahaayeen qaraabada saddex ay qaraabo yihiin iyo nin isna ay qaraabo yar fog yihiin oo wadaada kaniisad wadaad ah afar ruux bay ku martiqaaday meesha marka waxaa joogay shan ruux ayada iyo afar ruux oo kale afartii ruuxa kaletaba way xanuunsadeen si kayru caadi aad bay u xanuunsadeen saddex waaba dhimatayba saddex iyagu waaba dhinteen saddex waa dhintay waaba dhinteenba Sax.
hal nin baa afartii kale ee martida ahayd ee meesha ay ugu yeedhay guriga ay ku martiqaaday hal nin oo aad u xanuunsaday yaa allah u baxsaday oo- oo- uga baxsaday ayaa ka badbaaday oo ninkii wadaadkaha ahaa ayada markaa inkastoo ay leedahay waan xanuunsaday caloosha yar xanuunta shuban iyo wax ay sheegtay wax weyn laguma arag su-aalihii maanta eh, weli waxaa socota marka ilaa waxaan umaleynaya maalinkii shanaad inay tahay oo iyada la- la la weydiinhayo oo laleeyahay laga weydiinaya arrintii wixii dhacay say wuxu dhaceen oo weliba arrimo su-aal adag ama eedeyn xoog badan uu boolisku kusoo jeediyey oo ka mid ahayd eh, waxaan aad sheegayso dhan eed leedahay arrin eh, waxay u dhacday si khalada u dhacday bay ahayd oo arrinaan ugu talagalay ma ahayn oo waxba kabaan ogeyn waa been iyo war soo ma aho waa da- adiga dadka inaad sumaysada ugu talagashay waxay- ma- oo iyadana ay kaga jawaabtay maya waxaa kale uu yidhi dadkan afarta ruux ee kale aha saxan khaas ah ayaad cuntada ku siisay aduguna waxaad cuntada ku cuntay sax- saxan gaar ah ayaad ku cuntay soo ma ah bay ku tiri maya bay tiri su-aalo marka aad u adag oo saasoo kaleeta ah ayaa loo soo jeediyey marka xamdi aan ku weydiiya bakteeriyada laga helay dadkan ayadana ma laga helay Eh, maya waa su-aal fiican wey lagama helin baa lidhi lagama helin iyada dadkii eh, bahashan eh, eh, bahalka asaga ah waa laga helay jirkooda laakiin iyada lagama helin Waa si- Eh, waxaa kaloo laga helay bahal eh, cuntada angejiya oo la dhaho food dehydrate la dhaho cuntada angejiya oo oy oo macnaheedu waxa weye soo markii waxaan eh, eh, mushroomka la diyaarinhayo miyaa lagu qallafiyaa miyaa yaas eh, waxaa oo oo markii arrintu ay soo baxday ay qashin qubka ku dartay oo intii kaameeriyo wax la arkay laga soo saaray ayaa eh, eh, ayaa laga helay isna bahal wixii laga helay bahal wixii eh, mushroomka ahaa Bacteria.
bakteriyadii asada ee mushroomka la socday baa laga helay Sax.
marka markii la isu geeyo waxyaalo badan oo aad u badan eh, runtii waxay u socdaan hal dhinac oo ah inay islaantan wax ay ay qayb u ka- ugu tala gashay ahaa laakiinse welise wax cad oo dhab aha ee- ee lama hayo waxa ay mataqaanaa ay ay ay u muuq iyaduna way diidanta waa inkaraysaa oo ma aynan maaragtay ah, aynan ma soo ay eh, ma aynan mataqaanaa marka ma se- waxaysaa.
see suurtagal ku tahay iyada haddii bakteriyada laga helin oo kuwii dadkii kale oo qaraabada ahaa ee bakteriyadii jirkoodii laga helay marka ma lasdhihi karaa ayada way ugu talagashay dadkan inay cunaan haddii waa saas wey boolisku iyo prosecutorku waxay ba leeyihiin ba haa way ugu tala gashay saasay leeyihiin wax dhan ee maxkamadda lagu saaraya waa saa Eh, waxyaalo badan baana dhinaca u sheegaya inay ay dadkan horta kow eh, wixii ay sababtii ay dadkan martida ugu qaaday ma ahayn uun iska martiqaad oo dad isku xidhan oo ay tirun kaale gurigayga maalin ku qadeeya ma ahayne dad weliba ay ninkeedii oo dee ninka qoyskiisii ahaa ay isku xumaayeen oo ma- isma furin laakiinse isku xumaayaan bay ahayd waxa marka ay u isticmaashay wuxuu ahaa ay ku tiri in cudur xun laga helay sida eh, cancer oo kale laga helay oo ay doonayso inay kala tashato sidii ciyaalka ugu sheegi lahayd Eh, warkaasay ahayd warkii ay ugu yeedhay ee sababta uga dhigtay arrintiina waxaa soo caddaatay inaynan cudurkaa qabin markii la weydiiyena waxay tiri eh, waan mooday inaan inuu cudurkaa eh, hayo waxay tiri caloosha baan wax ka dareemay marka eh, markaasaan iyo waxbaa adu shikaan qaaday marka waxaan moodahayay inuu cudurkaa i hayaan moodahayay saasaana marka ugu sh- een qoladan aan ula tashanhayo ulahaa ciyaalkaaseen miyaan u sheegaa maxaan sameeyaa ay ah, yaan k- ugala tashanhay tii marka waxay noqotay inayna jirin oo cudurkaa maba hayninba Eh, waxaa kaloo iyadana la sheegayaa inay meelaha bahalkan laga soo guro ay tagtay Eh, oo eh, xataa telefoonkeeda maalinka hore saan sheegnay taawarada meesha u dhow inay tagtay oo meelaha ay ay- ay tagtay iyadana laga sheegay waxaa kaloo iyadana la sheegay inay baadhay google-ka ay ka baadhay eh, bahalkaas sidii loo sameeyey iyo meelaha laga helo iyo khaasatan midka dilaaga ah waxyaalo badan baa jiro oo ahaa marka odageedana waa ugu talagashay cashadaas oo waa ugu yeedhay asaga wuu- muuse diiday muuse imaanin Ah, ha odaygeeda wuu- wuu- waa loo sheegay waa kaalay oo imo baa layidhi wuu wuu diiday ma imaan ma tegaya buu yidhi maadaama ay isku fiicnaan markaasoo uu waxaysanaya waxaa kaloo iyadana xiise mudan mar uu la hadlahayey oo inuu eh, isbitaalku ugu tegay mar ay ku yara jirtay wax noocaas oo kale ah ayuu wuxuu ku yidhi eh, eh, waxa aad waalidkay ku dishay ileen ha waxaan waxaan iloobay laba ninkan ah, ninkeeda hooyadii iyo aabihii baa ku jira dadka dhintay hooyadii iyo aabihii baa ku jira Hooyadii iyo aabihii.
aabihii baa ku jira dadka meesha ku dhintay sax markaasuu wuxuu ku yidhi dadkaygii waxaad ku dishay soo ma aha suntaasaad ku dishay soo ma aha maya bay ku tiri
waa nin la socday ha ma isagu saasuu ku adkaysanaya wuxuu leeyahay arrintan eh, way way maarata taqaanaa arrinta ugu talagashay buu ahaa Eh, eh, dhegeystayaal waxoogu yara bareeg ayaan gelaynaa Eh, waxaan rabaa inaan iyadana dadku ay ka qayb qaataan arrintan aan sheegahayay ee radiothonka oo eh, caawa lacag loo ururinhayo stationka trisia ah eh, weliba khaasatan qaybta soomaaliga inaad ka qayb qaataan dad baan u malanaya inay horeyna soo waceen marka bal sidii aan dadka hadday noo sodgasho aan ula hadli lahayn xoogoba igu dambeysay inaan inaan leenka toos oga waxeeye laakiin waxbaan isku daynaa eh, eh, libanow eh, dhegeysi wacan aad iyo aad ayaad umahadsantihiin waxaa la yidhi gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haa marka qiimaha dee kolley saas uma badna aid ahaan saama badno ha dadku marka inay nagala qayb qaataan runtii aad iyo aad bay u fiican tahay oo wax walba ruux walba inta uu ku ka waxaysan karo xataa haddayna caawa bixin way ballan qaadi karaan keli ah Sax.
xataa any time waqtiyada kale xataa stationka namarada aan sheegayna intay soo wacaan waxaa weeye sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan ama midkan text message-ka ahaa ee eber efar sideed sideed sideed saddex sideed oo isku xigta eber sagaal sideed shan shan ayay marka ku waxayn karaan ee dhegeysi waxooga iyo bareeg ayaan gelaynaa walaalow halow هلا السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kuma آه، محمد haa maxamed eh, soo dhowaan garanaya maxamed soo dhowow eh, waa trisia codka afka soomaaliga maanta eh, waxaa weeye radiothon eh, meesha eh, dadka loogu ururinhayo stationkan runtii luuqadeenna afkeenni hooyo ka soo baxaya inaanu u tabarucno marka eh, maxaa noo soo wacday maanta
ما شاء الله بقول دولار بان دونيشن نيجو بيرنا maasha allah maasha allah khayr allah ku siiyo maxamed khayr allah ku siiyo waxaan ogahay maxamed waan garanayaa eh, waxaa weeye eh, organisation baad adiga m- aad aad- aad garan garaysaa waxoogaa yar nooga sheeg organisationka iyo waxyaalaha uu qabtay adeegiisa waxaan sameynaa dhinaca trainingka construction haye آه، ku saabsan آم، dhinaca dhismaha iyo blowgoodaba صح.
White-card, traffic management iyo mashiinada la wadwado آه، ilaa forklift first aid آم، dadka u baahan oo ku dhan آه، public آه، dadka dee caadi businessyada iyo dadka kale ajnabiga ee caadi doona inay koorsooyinka آه، ka soo qayb galaan sax yaan ku qabanaa koorsooyinka ha maasha allah Eh, or- organisationka magaciisana muxuu ahaa key training ha key training yes okay key training oo haddii ay baaraan dadku eh, google-ka geliyaan eh, key macnaha waxaa weeye waa xarfa lasoo gagaabiyo xataa u taaganyaan malanayaa eh, k e y sooma ah k e y knowledge empowers you ha inda- empowerment ha marka dadku hadday ku waxeeyaan way helayaan maxamed ayaa ah eh, eh, maaragtay eh, eh, maxaa la dhahaa af soomaaliga c e o yaa af ingiriis lagu dhahaa laakiinse eh, mulkiilaha miyaa ku habboon ah marka eh, nin nin eh, nin aan aqaano weeyo aan aad u aqaano oo akhyaar aha oo ka mid ahaa eh, jaaliyaddeena soomaalidan eh, maaragtay reer melbourne aha aan aan si fiican u garanayn dhalinyara weeye dhalinyarada weliba khaasatan aad u- ugu ugu dhaga nugul yahay inuu ka caawiyo arrimahaas uu sheegayo wixii ku saabsan dhismaha la dhisahayo maartaqaanaa eh, shaqooyinka dhismooyinka Eh, ilaa waxaan malanaya sooma oo maxamed eh, saad mar hore ii sheegtay laba xaaloba mid walbaba aad ka caawin kartaa waa mid eh, waxa eh, la dhaho in lagu galo eh, eh, dhismaha oo eh, wild card miyaa la dhahaa iyo iyadana eh, eh, shahaadadan eh, dadka wadooyinka mataqaanan la taagan calaamadaha ee dadka ka caawinhaya magaran inay inay magaran ay ay ay noqdaan maxaa la dhahaa traffic management traffic management ah dhinaca gaariyada iyo la maamulayo meeshay marayaan marka wadooyinka lakala hagaajinayo lakala xidhayo ah, dadka u qaabilsan trainingkoodana waan sameynaa ha eh, maasha allah haddaad wax ku darayso ama aad xataa meesha ay kala soo xidhiiri karaan ama website-ka aad sheegayso kusoo dhawow maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay ka qayb qaadashada aad ka qaybatay waxyaalaha loo baahan yahay weeye Ah, ma- ma- maasha allah adigoo waxaa doonaya inaan idhaahdo congratulations yaa inaad ku qaadateen sanadkan guulka waan arkay awoodkiina maasha allah aad baan ula socdaa yaa ah, showgiina week kasti ha maasha allah maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay eh, khayr allah ku siiya aad baad u mahadsan tahay
السلام عليكم Ay- calaykum salaam barakaatu Eh, dhegeystayaaalkana wuxuu ahaa eh, maxamed oo mulkiila eh, hay-adaas la dhaho eh, eh, la dhaho eh, eh, key eh, eh, knowledge employment and youth empowerment something like- inuu haban malaynayaa haddaad key eh, aad ku qorto google-ka waad helaysaa eh, inuu maarata ku tabarocay boqol dollar uu kaga qayb qaato arrintan waa arrin eh, runtii aad loo baahan yahay dadku inay la socdaan ha waan daaray eh, inay la socdaan eh, liibaan sooma aho eh, oo wax lasoo dhawaynayo weeye maxamed wuu ku mahadsan yahay waxa waaye contribution fiican buu kaga qaatay sax Een, waxaan codsanayaa dadka kale ee numberku eh, just hadduu ka baxsaday oo kale for example waxa weeye eh, 94190155 haddii aad u baahataan oo s m s inaad kusoo dirtaan oo qiimihii waxa weeyaan 0488809855
ha aad ugu soo qori kartaan ha marka nambarka haddaan ku celiyo siduu yidhi eh, liibaan yidhi sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan iyo haddaan ingiriis ahaan ku dhahana nine four one nine zero one five five dad baa jooga hadda oo idinka qabanhaya oo wixii tabarucaadaha iyo wixii aad samaynaysaan idinka eh, eh, eh, aqbalahaya Eh, aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin Eh, waxoogu yaro bareegaan haddana gelaynaa Eh, dhege
dhegaystayaal mar labaad waxaan rabnaa inaan idinku boorino inaad ka qayb qaadataan tabartiinaha ee lacag ururinta ama fundraisingka loo sameynayo triisi ah oo ay ka mid tahay meesha ah aad ka dhagaysanaysaan codka afka soomaaliga habeen kastoo talaada ah usbuucii la arkaba runtii boogaanin weyn ay anaga noo tahay waxaana laga rabaa ona la yidhi inaanu communitygeenna ay ururiyaan sideed boqol iyo konton waxaan rabnaa mar labaad inaan xusno dadkii ka qayb qaatay talaadadii lasoo dhaafay dad ashkhaas bay ahaayeen ilaa saddex ruux ayaa ka qayb qaatay oo shaksi ahaan uga qayb qaatay laba hay saddex hay-adoodna waxay uga qayb qaateen inay ay ay hay-ad ahaan mid waxay ahayd impactke oo n d i s saanilii horaan soo sheegay midda kalena waxay ahayd hay-ad la dhaho key ee, oo ah ee k e y u taagan tahay knowledge empowers u uu macnaheedu yahay oo saldhigeedu uu yahay meesha ay ku taalla ay tahay sunshine oad ku baran karto waxyaalaha ay ka mid yihiin traffic management forklift iyo wixii lamid ahaa impactka iyadana waxay ku salaysan tahay oo saldhigeedu uu yahay north melbourne iyadana wax kasta oo ku saabsan n d i s ta oo noocyada kala bedelna ayaa iyadana aad ka isticmaali kartaa sidoo kale iyadana waxaa caado ah mar kastaba nagala qayb qaata ee, hay-adda uu hogaamiyo ama uu leeyahay mashruucyada walaalkeen ee, mahad ee, ee, ee, ee, xaaji mahad culusow oo raggaaleeya dhowr hay-adood waxaa ka mid ah xajka oo dadka uu qaada sanadkii la arkaba cumrada iyo xajkaba sidoo kaleeta wuxuu isagana uu xa- xawaalada taaj uu ku hayaa xaafadda eh, flemington race coast road weliba khaasatan maka madiina meesha ku dhex taalla ayay ku dhex taallaa midda Eh, xaaji mahad culis oo wuxuu kaloo iyadana uu leeyahay eh, dukaanka wholesale-ka ah ama tafaariiqda xataa u sameeya dry foodka wax kasta oo african fooda ama ha noqoto somali ama ha noqoto west african ama ha noqoto xataa central african cuntada noocyo kasta ah isagana lagu gado oo ku yaala eh, la dhaho horseed enterprise oo ku yaala all geelong road hobas crossing ku yaala Marka dadka raba alla wixii cunto ah oo ku saabsan ritaana mahad culusow iyo horseed enterprise ayadana kala xidhiidhaan aad ayaad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
dhageysi wacan dhegeystayaal waa tiriisa codkaafka soomaaliga anaa xamdi axmed cali la socodsiina habeen kastoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka haddana waxaan malanayaa inuu khadka laynka eh, toos ugu jiro eh, eh, arwaax ma maqlaysaa ha arwaax ma maqlaysaa ha eh, arwaax kusoo dhawow eh, laynka toos baad ugu jirtaa tiriisi a caawa waa habeenka loo ururinhayo fundraisingka loo sameynaya tiriisi a community radio eh, khaasatan programka soomaaliga tiriisi a somali Eh, maxaad nala nala wadaagaysaa maanta
xamdiyo waa mahadsantihiin shaqada aawadiin aad iyo aad ayaan maaragtay communityguna ugu faraxsan yahay annaguna ugu rayaaqnaa informationada aad soo gudbinaysiin waxaan rabaa kombanigeyga infrastructure inaan maanta ku tabaruco adiga hundred dollar ha eh, eh, maxaa tiri kamani waxaa la dhahaa impact care company waxaa la yidhaha impact disability support service Eh, maxaa ka mid a waxyaalaha uu qabto wuxuu qabto waxaa ka mid ah community service daily activity home ca- home caring maaragtay travel waxyaalo badan oo different iyo activity dadka oo oo macnaha waxaa weeye saan u fahmay n d i s weeye
haa e maasha allah ar- arwaax aad iyo aad baad umahadsan tahay e runtii waan waa arrin aad qiimo leh usoo dhaweynaynaa e dadka maarata inaad la wadaagto oo mataqaanaa dadku communitygaaga dib loogu celiyo wixii mataqaanaa aad aad e, e, e, maaratay bacmushtari ah ood samaynayso waa arrin aad usoo dhaweynayna weeye e saan horan u sheegnayna meeshan waxaa ka baxa bar- radiogan ilaa soddon iyo dhowr e, program ayaa ka baxa oo luuqado kala bedelan ka baxa ingiriis iyo luuqadaha kaleeto kala bedelanba ken soomaaliga waa mid ka mida weeye saas haddee e, arwaax aad sheegtayna khayr allah ku siiyo waxaa award nala siiyey sanadkan inaanu maarata e, excellence in journalism marka waana aniga liibaan baa baryahan dambe weliba caawinaye tabaruc waa- waa- waxaa weye volunteer baan ku shaqaynaa mushaar ma ku qaadano laakiinse inay dadku marka ay arrintaasi nala wadaagaan oo wixii ay ka qayb qaadan karaan oo weliba taxi deductible ah waxaan ku wareejinaynaa arrintaasi e, qola shaqaalaha threes arkaba hadda caawa studio jooga oo marka ruuxii e, intii tabarucaada intay ka qoraan ayay usoo dirahayaan e, maarata invoice taxi deductible ah oo canshuurta ruuxa uu bixin lahaa boqolkaa dollar ama waxa uu bixiyo wixii inta doba ha noqotee uu markaa e, uu ka jarhaya canshuurtii dowladda uu siin lahaa Ah, liibaan e, arwaax aad iyo aad baad umahadsan tahay
Ee, dadweynaha oo kale waxaan u sheegaynaa waxa weeye wax walbo ka go-a ayaa ka laga macnaha dee contribution ay ku bixin karaan ma aha necessary twenty dollars thirty dollars fifty dollars qof walba wuxuu awoodo haa unbuu macnaha dee waa community waxaa la yidhi gacmo wada jir bay wax ku gooyaan sax marka waxay u wada taalaa communityga marka anigu liibaan ahaan dee qeybteedii ma ma ma inkastoo aan dee haa liibaan ha weliba aan volunteer ahay haa haa qeybteedii waan ku darayaa haa maasha allah maasha allah haa haa ma inaga naftigana waan ku daray aniguna waan ku daraya naftigaygu marka haye liimaanow maxaad maxaad e, e, ma- e, wixii qaadaysaa ani maadaama aan dee volunteerna ahay haa konton baan bixinayaa maasha allah maasha allah e, khayr allah ku siiyo waan u sheegaynaa waan ku daraynaa marka caawa waxaan u malaynayaaba hadda waxaan maraynaaba saddex boqol meelahaasaan u malay inaan maraynaba anigana kontonkayga ana konton baan ku darayaa E, Masha xamdina konton baan ku daraya marka labadeena boqol dadka iskula waxaynay E, laba boqol oo afar boqol hadda meelahaas waa- waan marayna waan hubnaa inta aan hubno weeye laga yaaba dad kaleet inay soo maxaan rajeynaya dad kale inay soo waceen e, e, stationka oo qoladan shaqaalaha ahaa ee meesha joogay qabanaya telefoonka ay ay u sheegeen marka arrintaana waa arrin aada loogu waxeeyo weeye toddoba boqol iyo konton weeye waxaana loo qabtay E, e, hadda haa waxaa leeyahay toddoba boqol iyo e, afartan boqol dollar baan ka jarayna toddoba boqol iyo afartan baa hadda meesha waaba life liibano qoladii e, producerska baa ku jira meesha mugta xagga ku jira oo toos nooga waxaan tusahaya waxaan u malaynayaa totalka waxay ahayd eight hundred sideed boqol iyo konton baa lanaga rabay marka haddii laga Hadda- jaro laba boqol haa waxaa la- waxay leeyihiin haa boqol iyo toban baa la bixiyey laakiinse waxaan u malay inaan lagu darin e, intii hadda ugu dambeysay boqolkeenii laguma darin iyo e, boqolkii u dambeeyey arwaaxna laguma darin ah, saddex M- boqol saddex boqol baa meesha hadda yaa buuf ka tiri kuwa kalena waan rajeynayna iyagana inay noo soo galaan marka waa eh, wada dadka hadda toban ruux ruux baan u malanaya ayaa bixiyey Wa- waxa haray waa iska shan boqol iyo konton Ha.
marka communitygu waxa weeyaan waa gacan furnaan badan baa lagu u yaqaanay haa haa haa haa yaqaanmalaynayaa radio waxaan u malaynayaa nambarkii baa weli ka maqan haa nambarka haddaan ugu celino aan ugu celino nambarka waa runta waxaa weeye eh, sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan Ah, marka inay toos soo wacaan hadday hadda soo wacaan waa laga qaban hadday dhahaan stationka ayaanu rabnaa inaanu la hadalnana oo magacooda toos u sheegaana iyadana way soo way way way naloo soo gudbinayaa oo waan waan waan soo gelinaynaa waxooga arka haddaan in yar eh, wakhtiga nooga dhiman aanu ka hadalno iyadana ku dardarno arrimihii aanu rabno caawa inaanu ka hadalno eh, eh, eh, eh, liibanow Eh, waxaan ka hadalnay arrintii ahayd eh, eh, eh, mushroomka eh, ka socotay waxaa kaloo eh, socota liibanow xiise leh Eh, gobolkeena way ka baxsantay laakiin inagama fogo gobolkan la dhaho tasmania oo jasiirad wey waa jasiiradda keliya ee gobol ah wadankan australia jasiirado yaryar way jiraan oo eh, territories iyo la dhaho oo dowladda dhexe hoos yimaado australia ayay outsaar ku leedahay way jirtaa laakiinse gobol ahaan gobolka keliya ee jasiiradda ahaa waxaa weeye tasmania wey Eh, haddii in yar aan ugu noqo taariikh ahaan liibano dad badan waxaa laga inaysaa ogeyn xiriir baa ka dhexeeya eh, victoria iyo tasmania Ku- markii ugu horeyso tasmania la degay waxaa- tasmania ayaa ka duqsan victoria Victoria.
haa waa sax oo markaasaa kadib baa deedna loo soo wareego oo victoria la yimid Eh, welina xiriir baa ka dhexeeya victoria iyo tasmania maadaama tasmania tiro ahaan ay dadkeedu uu yaryahay dhaqaalaheedu uu yaryahay eh, dhul ahaanna uu yaryahay gobolka ugu dhowna uu yahay victoria weli waxaad arkaysaa wasaaradaha xataa markaad fiiriso federaalka waxaa la isku daraa victoria iyo tasmania waa mataano mataano wal isku mataanaya maadaama ay waxoogow aynan dadkeeduna yaryahay eh, waxaad maqlaysaa hadda wasaaradda hadda eh, kasoo qaad eh, eh, immigrationka oo kale wasaarad waxaad maqlaysaa lagu leeyahay xafiiska u xilsaaran victoria iyo tasmania yaa yaa laisku qabanhaya oo laisku darhaya marka xoogow yar oo oo carqalaadada ka socota maanta eh, gobolka victo- eh, gobolka eh, tasmania ee dariskana inoo dhow waxaa dhacday eh, dowladda eh, dhisnayd ee la doortay meelaha sanad ka hor ayaa waxay ahayd aqlabiyad buuxda ma ayna helin waa waxa la dhaho minority government oo kale ah hal shaksi baan u malaynayaa yay yay y- ma hal shaksi maa dhanan xataa waxaa taageeraysay sideed eh, eh, ruux ayaa taageeraysay oo oo oo ka tirsan eh, kuwa aan ahayn eh, em, em, independent ah sideedii ruux ayaa kala noqday eh, taageeradii oo u wareejiyey laybarka markaasuu markaa eh, laybarkii mucaaradkii wuxuu yiri eh, eh, ra- eh, g- eh, baramiyow ma haysatid eh, baarlamaanka eh, eh, t- ka- bal ha- bixisa.
halkaas igu celi mar leybarka ayaa stateka maya l- waa liberal wey Liberal.
liberaalka ayaa hadda haya Waa sax.
mucaaradkuna waa laybarka wey marka eh, laybarku inuu maamulo wuxuu u baahan yahay baan u malaynhayaa eh, eh, sideed eh, eh, ruux Sax.
Eh, sideed ruux baa ka dhiman sideedaa ruux oo ah sideeduba ay yihiin independent Eh, iyo iyo iyo- iyo greenko isku jira wax nocaas oo kale ah Waa sax.
marka sideedii marka dowladda taageeraysay ee marka kutub waxaa la dhahaa waxa- waxaa jirta la dhaho oo ka mid ah nidaamka dimuqraadiyadda ee, weliba khaasatan parliamentary systemka dowladdu ay ka dhisantahu baarlamaanka ay ka dhisan tahay ee, ee, ee, w- waxay baarlamaanku uu- hadduusan dowladdu aqlabiyad buuxda ayna haysanin oo iyaga isku filan dhar inta ka dhiman waa inay dad ka helaan u ballanqaado oo dhaha waxa la dhaho ee, ee, muxuu ahaa ee, confidence and supply kalsoonida Eh, maadaama dowladdan laga dhisay eh, eh, baarlamaanku uu dhisay haddii baarlamaankii uu dhaho kalsoonida waan kaala noqonnay dowladdaasi ma sii soconayso halkaasay ku babacaysaa haddii intii lasoo istaago ruuxu soo istaago u yiraahdo baarlamaanku kalsoonida eh, madaxan ma haysto cod baa loo qaadi aqlabiyaddu hadday tiraahdo yes ma taageerayno dowladdaasi ma sii socon karto way- way way daaqadii ka baxaysaa marka dad baa waxay u ballan qaadoo dhihi conferency waan idin taageeraynaa oo haddii mucaaradku ama qolo kale isu tagtay ay dhahaan kalsoonida idin kala noqonaynaa ma ogolaanayno markasta si kastaba ha dhacday ma ogolaanayno waa dowladdan garab istaagaynaa Eh, sublyguna waxaa weeye dhaqaalaha waa inay sanadka la arkaba dowladdu ay dhaqaalaha ay mataqaanaa ay qorshayso oo ay tiraahdo intaasoo wadooyin baa la dhisi intaasoo lacaga lagu bixin intaasoo iskuul baa la dhisi waxaasaa la samayn marka baarlamaanka lasoo hordhigi baarlamaankii marka waa inuu asixiyo haddana haddii baarlamaanka isagan u asixin waayo oo kasoo qaad in eh, aqlabiyaddu ay tirahdo maya arrintaasi warabar rasaabtu waxaad la noqotee ma soconayso dowladda iyadana ma sii socon karto way ka laabsi garoobeysaa way fadhiisanaysaa marka haddayna dowladdu sideeda isugu filayn baarlamaanka waa inay hesho tiro ku filan oo dhahda eh, conference iyo sablyga ayaan idinka taageerina macnaa waxyaalaha kaleete ee iska labsaqiirka aha iyo eh, idinma gaala- gaalan- eh, ballanqaadayno laakiinse waxaa idin ballanqaadayna labada ugu muhiimsan ee dowladda ay la burburi karto inaanan ogolaanaynin tii marka qoladii marka hore arrintaasi si way kala noqdeen sideed ruux baa waxay dhaheen ma aanu eh, arrintaas idinkuma eh, eh, idinkuma taageerayno taarta markay timid laba bax- laba mid baa u taalla marka ra-iisul wasaaraha Eh, baramya cafan ra-isul wasaar lama dhahay baramya iyaga la dhahaya inuu iscasilo oo uu u dhiibo marka ugu horeysa eh, ruux kale oo ururkiisa ka tirsan oo ruuxa marka uu isku dayo inuu baarlamaanka kalsooni uu ka helo waa ima inuu u tago eh, gabanaha aado oo uu yidhaahdo eh, do- doorashaa loo dhaqaaqo Eh, sida sharciga haddii loo fiiriyo gabanuhu inuu ka yeelo doorasho xataa in loo dhaqaaqo shardi ma aho gabanuhu wuxuu dhihi karaa eh, waxaa muuqata inaadan haysanin kalsoonida sidaad ii sheegtay baarlamaanka Eh, ruux kale ma jira oo kalsoonida baarlamaanka haysta hadduu marka mucaaradku dhaho haa waan haysanaa anaa haysta eh, eh, wuxuu baarlamaanka kalsoonidiisaan haystaa oo waxaa uu dhihi itus buu dhihi evidence ma- hadalkiisa bes looma yeelayo maxa- sababtu maxay tahay buu dhi. markaas wuxuu dhihi dee aniga oo ururka nagu intaas iyo intaasoo xubnood baan haysanaa intaasaa naga maqan intaana hebel iyo heble iyo hebel iyo hebel ayaa yaa noo ballan qaaday inay yani taageerahayaan marka waxaa laga yaaba marka gabanuhu inuu dhahada haddaba waa kalka adaan ku- adaan kuu dirhaya inaad dowlad soo dhisto Eh, dowladdii hore waa la kala dirhayaa adaan kuu dirhayaa inaad dowlad aad soo dhisto hadduu marka soo dhiso tallaabada ugu horey marka uu sameyn waxaa weeye tii dowladdii hore ku dhacday baa lasoo imaanay waa inay conference la Marka- siiyo marka hadda Ah.
wadada u furan maxay tahay hadda wadada waaba dhacdayba wadada dhacday waxay noqotay ninkii wuxuu yiri eh, ma uusan dhihin eh, wuu diiday in uu nin kale u dhiibo oo ururkiisa ah kasoo qaad liberaala inuu u dhiibo si uu isugu dayo inuu maarataqaanaa kalsooni uu kasbado wuu diiday wuxuu yiri keli ah eh, meeshan qas baa ka socda qaskaana waxaa lagu kala saari kara shacabku maana kala saari kara marka wuxuu sameeyey eh, wuxuu u tegey gabanihii buu u tegey gabanuhuna wuxuu ku yidhi eh, waxaan rabnaa doorasho in la qabto Eh, waxaad moodaa inuu ka yeelay laakiin se haddana waxaan maqlahaya daayata warka u dambeysay a b c gu sheegayay tii naftigeeda xoogo yar oo carqalada baa dhacday ninkan arrintan uma uusan filanaynin waa ku yar kaday ku noqotay wuxuu sameeyey dokumentigii eh, baarlamaanku u asixiyey ee la rabay inay arrintan lu- ay ku hirgasho yaa eh, khalad baa ka dhacay waa laba guri weeye guriga hoose oo guriga dowladda ay joogto aha iyo guriga kale marka guri qoraalkii uu soo gudbiyey guriga dowladda ay joogto ee guriga hoose aha yaa qoraalkii waxbaa ka khaldamay marka kii loo gabanaha loola tegay markii loo geeyey gurigii sare waxay dhaheen waxaa la arkay inuu khalad ku jiro markaas waxaa leeyihin no documentiga ma socon karo dad mis labada baarlamaan iskuma waafaqi karaan markaas waxaa noqotay isagoo already u tegay gabanihii oo ku yidhi arrintaasaa jirta dokumentigiina baarlamaanka kale lasoo mariyey gabanahana loola tegey inuu dee abrufgaleyo oo uu asixiyo yaa waxaa lagu arkay khalad markaas waxay noqotay haddana dib inuu ugu noqdo gurigii oo qoraalkii intii la saxo marka haddana guriga kale loo diro markaana gabanaha loo diro marka halkaasay arrintu hadda taagan tahay marka qolooyinka mucaaradka ma laga yaaba maadaama doorasho la galay haddii xubnihii ay ka soo laabteen inay ayagu toos u qaataan oo inay aqli- ha aad bay ugu dhowday saasay kulley rajeynayaan saasay rajeynayaan Eh, haddaan u fiirino eh, waxaan u malanaya waxyaalaha xoogga siinaysa ama kalsoonida siinaysa mucaaradka waxaa ka mid aha wixii dhacay beryihii u dambeysay doorashooyinkii u dambeysay ee hadda dhowrkii sane u dambeysay labadii sano ilaa saddex labadii sano ugu dambeeyey eh, taa tasmania mooyaane mar kasta waxaa ku guuleystay laybarka dowladdii federaalk waad ogeetaan si khayru caadi oo lanstar ay ku guuleysatay Eh, western australiana iyadana si khayru caadi ah bay ama way ku guuleysteen marka waxaad moodaa inay leeyihiin eh, eh, dabayshu dhinaca dhinaca annaga u socotaa marka saa daraaddeed doorasho haddii loo dhaqaaqo inaan ku guuleysanayno ayaan u aragnaa ayay leeyihiin Ah. Ha, ee, waxooga yaro bareega ayaan ayaan gelaynaa kadib ayaan haddana sii noqonaynaa caawa ee, waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaataan arrintii aanu sheegaynay ee raadiyo tobankii lacagta loo ururinayo ee, ee, oo aa- aa, ma taqaanaa ee, aad soo wici kartaan nambarka ee, ee, ee, ee, aad soo wici kartaan sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan ee, wax alla wixii aad ku tabaruci karto ayaan mataqaanaa ee, idinka aqbalaynaa oo aada u qiimo badan aad iyo aad iyo aad umahadsantihiin ee, dhegaysi wacan dhegeystayaal kabaatinaysa codka soomaaligana xamdi axmed cali la socotina habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka Ee, waxaan rabaa inaan iyadana war labaadan idin xusuusiyo arrintii ahayd aan ee, lacagta u uruurinaynay ee, stationkan trc a oo ee, dadku ay ilaa hadda mm, maanta caawa basiita ma aho dib xataa way kasoo wici karaan nambarka waxaa weye sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan Ee, kariima ayaa soo wacday stationka already oo ballan qaaday toban dollar aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay runta lacagta waa isku dadamanaysaa waxayna noqonaysaa markay is- intaas toban tobankaas isu gaagaadhay weeye ee lacag badan maarata ka imaanaysaa ruux walba intuu awoodo aad iyo aad ayay ugu mahadsan tahay kariina aad bay ugu mahadsan tahay Ee, dadka maartaqaana ku taxan weeye programka waa arrin maartaqaana runtii aad usoo dhaweyneyno Ee, saan sheegay nambarku waxaa weeye sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan Ee, haye ee, liban ee, asagana ilaa hadda marka waxaan ururinay ee, waxaan ee, ee, laba boqol iyo toban oo dad ee, ee, business iyo gabadhaas ay ee, ballan qaadeen Ee, boqol dollar oo xaggeenna aha waxaan u malayn- waxaan u malaynayaa saddex boqol iyo toban saddex boqol iyo toban baan hadda ballan qaadin sooma ha waxaan u malaynayaa shan boqol iyo afartan ku dhowaada ha unbaa haray Ee, dad isna waxaa jira kale oo iyadana inta badan ee, nin waxaa jira ee, ee, waaban sii sheegayaaba magaciisa inta badan sanad kastaba uga qayb qaadeen mahad culusow isagana waxaan rajeynayaa inuu macnaha laba boqol buu inta badan yuu yuu yuu noo bixin jiray marka waxaan isagana khayrkaasaan ka rajeynaynaa hadda magaciisa waan iska sii waan iska sii sheeganhayaa waa nin khayr badan weeye aad u khayr badan weeye businesskiisa weliba ee, maaratan xawaalada iyo dukaanka uu ku leeyahay hobos crossing dukaan ee, ee, ah ee, macnaha maxaa la dhihi jiray ahaa waa ibraahim culusow miya Ah, eh, eh, mahad culusow Mahad- Mahad mahad Culusow.
culusow ha eh, filmintoona wuxuu ku leeyahay xawaalada taaj eh, eh, w- hobes crossina wuxuu ku- ku sameeyaa xawaalada iyo dukaan runtii hols eh, eh, dry food ah oo holsalna ah cunto nooc kasta oo afrikaana xataa so- soomaalida basi xataa ma oo iyo east afrikaanka ma oo xataa west afrikaanka xataa Xamidu- nooceeda kasta yuu xamdi ku haya markan waxaa haraya waa saddex boqol iyo afartan soomo ha dadku waxaan filayaa markaan dee hataa markuu radio dhammaado ah way soo wici karaan marka nambarkee wacayaan oo ay la soo hadli waxay la soo wacahayaan nambarka ah eh, sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan hadda waxaa laga yaabaa hadda shaqaalaha innaga umayna caawinayeen inay hadda ayna qabanin laakiinse business hours berrito oo kaleete hadday soo wacaan waa laga qaban markaas waxay dhahayaan deedna the somali program bay dhahayaan way un sheegi wax alla waxay ku tabarucayaan waxayna dhahayaan waa iyagaba weydiinba programkee bay dhihi oo dhegeysataan markaas waxay dhahayaan deedna somali program ayay ku dhahayaan marka waxaa weye nambarku sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan marka eh, saas ayaan mataqaanaa ku kala tegaynaa gebagabadii ayaan soo gaarnay Eh, haddaan eh, qo- brograam kale oo jirta inaan caawa inaan ka hadalo sida maraykanka arrimaha ka socda waxaad maqlaysa in mudaharad daran oo ka socda xataa gabadh maartaqaanaa weriye ah oo australian ah oo xataa ra-iisul wasaare australia uu ka hadlay oo lagu dhuftay eh, baashan raba bulutka la dhaho taa ayaan ka hadlinahayn iyo arrimo kaleete laakiinse waxaan rajeynaya insha allah usbuuca dambe inaan idin wadaagno inta aanu ka kulmayno eh, talaadada dambe saga- eh, sideed iyo barka ilaa iyo sagaalka iyo barka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sidaa iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddii aadan wax u dambeeyo oo liibaan aadan ku dhehaynin kaliya un- inaan ku boorruun dadku inay ka qayb Waa ku- qaataan waa ku arrintaas mahadsantihiin waxaan filayaa inaad kabi doontaan eh, contributionkana laga baahan yahay waxaaba haray waa saddex boqol iyo eh, afartan sax marka waxaan filayaa marka hataa anytime aad jaan soo heshaan waa inaad noqonaysaan haa waa gabadii baan gaarnay liibaan aad baa umahadsan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
The following program contains strong content which may be distressing for some listeners.
You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.